Dhalinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka shaqeeya suuqa xoolaha xaafadda Howlwadaaga iyo Daraawiishta, isla markaana ka shaqeeya xirfadda dalaalnimada si ay ugu dabiraan nolol maalmeedka qoysaskooda. Dhalinyaradan ayaa ku dhiirrada inay bartaan xirfadaha dalaalnimada iyaga oo u dhexeeya wada hadalka iibsadaha iyo laga iibsadaha, iyaga oo hela lacago u dhexeeya hal doolar ilaa laba doolar. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa raadiyo Beerole uga warramay sida ay noloshooda u maareeyaan iyo sida ay ugu shaqeystaan xirfaddan.
Annagoo ka shaqeyna oo shaqadeenna ay tahay xoolaha, ka raadino nolol maalmeed, ka raadino xoolaha xilliyada jiilaalka, gu'ga iyo dayrta. Aniga waxaa la yirahdaa Cabdi Maxamed Jeesow waa la yiraahdaa. Da'daydu waa lixdan, waxaan ii suura gashay inaan nolol maalmeed ka raadiyo ariga, aan nolol maalmeed inaan ka raadiyo hal doolar, laba doolar markaan suuqyada ka soo gado, aan suuqa daraawiishta keeno hal doolar, laba doolar ayaan ka raadiyaa. Anigoo marka baagamoodo ah ayaa meeshaas waxaa ii suura gashay inaan noloshayda aan ku maareeyo ayaa ii suura gashay. Xillina waxbarasho ayaan maaragtay waxbarashaan maaragtay xillina waxbarashaan siiyaa xillina waxbarashaan siiyaa xillina noloshayda ku maareeyaa arigaas hal doolar laba doolar aan ka raadinaa xillina waxbarashaan maaragtay ayaan waxbarashaan maaragtay halkaas aan ka bartaa iskuullada aan ka bartaa marka marka xilliga xillina waxbaan bartaa xillina maaragtay noloshayda xillina gaaleeyaan nahay oo noloshayda meesha ka raadiyaa xillina yacni maaragtay inaan wax barto ayaan maaragtay aan xoogga saaray marka aniga maaragtay xaaladayda iyo maaragtay waxaa waaye iyo noloshayda sidaasaan ku maareeyaa in aan maaragtay waxbarashadaas inta haddii aan noolahay in aan maaragtay fursad ka helo fursad aan helo oo maaragtay aan maaragtay ku shaqaysto haddii ilaahay maaragtay uu ii fududeeyo waxbarashada sidaas ayaan go'aansaday inaan ka baxo baagamoodada oo ariga gaaleyda ah noloshiisa way adag tahay marka waxbarashadaas waxaan maaragtay aan xilli u siiyey in aan maaragtay bal shaqo aan ku helo shaqo aan ku helo oo halkaa fursad aan ka raadiyo sidaasaan doorbiday.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaasi oo ku dhiirrada inay bartaan xirfadaha dalaalnimada iyaga oo ugu maarmay inay ka tahriibaan dalka isla markaana noloshooda ku dabira.